Xerada Xagar Dheer ee dalka Kenya ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalin jebinayeen in ka badan soddon iyo kow arday oo dhammaysay xifdinta Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxay madrasada Anwaar. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madrasada, culimo udiin, macalimiin, waalidiin, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha madrasada Anwaar ee xerada Xagar Dheer, Maxamed Deerow Sheekh ayaa ka warbixiyey munaasabadan.
farxad waxaa iigu filan laba sano iyo laba bilood anigoo halkaa madrasadan ay aasaasan tahay inay maanta waxaa takhrujayo oo kalaamka ilaahay si walba isu dhexyeella ay maanta meeshaan xafladda lagu soo khatimay ay yihiin kooxda saddexaad labada kun labaatan iyo saddexdii bishii shanaad taariikh toban baa asaaskeeda kooda ayuu ahaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan hadda maanta xafladda loo fadhiyana waa kooxdii gruubkii qur-aan ka dhameeyey ee saddexaad dhammays iyo qur-aan keliyana ma ahayn culum kala duwan alxamdulilah ilahay fadligiisa ay noogu ahaatay yaa meesha ay nooga socda sida aad arkaysaanba marka ilaahay kasii kow dadkii arintan waktiga juhdi kusoo bixiyey oo waalidiinta iyo dalabada iyo dadkii mucalimiintaha ayagana waa u mahad celinaya khayr badan ilaah ku jiseeyo wax la barto waxa ugu wanaagsan waa kalaamka ilaahay haddana ka dambe diinkii alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahay mahad ishkale qaar ka mid ah marti sharafka ka qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda iyo maamulka iyaga oo ka hadlay muhiimadda uu leeyahay qofka xaafidul qur-aanka ah marka nin walba intuu ka qur-aan badan yahi ruux kale uu ka culum badan yahi marka waxaa ku talin lahaa dadka qur-aanka yaqaano iyo waxaa weeye iyo dadka kale oo waxaa weye ardada hadda qur-aanka bananayso hani ayaa ahlal qur-aan baan leh waxaa weeye bogaadin iyo hambalyaa nii sugnaatay wax niga sarreeya ma jiro hoos haas ku dhigina inta aad dad kale ka qur-aan badantihiin baa waxaa weye ka cilmi badantihiin ninka culumta waxaa weye culumta siyaasada waxaa weeye nin qur-aan la siiyey culummadu waxay sheegaan xataa ninka xaafidul qur-aanka inuusan isku dardarsamin oo ardul cumar aan loo celin oo waxaa weye ikhtilaad usan ku dhicin siduu xayi u yahay inbuu aakhare ku aadaya way dhacdeen sideetan iyo laba rag jiro oo maalin hore wadaad halkaa lagu xabaalaya sideetan iyo laba sano dugsi dhigahay inteebu ku qaangaareen kula tahay waxaa fardan wa taqdiiran oo yaraan afar iyo toban buu ku bilaabay qur-aanka dugsiga sideetan iyo laba ku dhintay boqol xag uu u dhaaf anaa arkay masaajidka jamaacada hal xaba kama hormari jira marka ragga qur-aanka lagu la barta hadtay hadda culummada kale marka laga hadlaayo culumta kale axaadiista oo kale waxaa laleeyahay wuu isku dardarsame waxaa weeye ikhtilada wuu isku dardarsamaya laleeyahay lakin dadka qaar qur-aanka qur-aanka yaqaan ikhtilaad inta badan waxaa layidhi waa ilaahay uu ka ilaaliyay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye qur-aankii waa la xifdiyey wax badanna meeshaan waa laga bartay waxaa laga yaabaa waalidiinta qaarkood markii ilmuhu ay saan oo kale u aflaxaan meeshii la rabay horay in loo wado gadaal in loo celiyo way badan tahay aad bay u badan tahay ilmaha sidaan wax u bartay oo qur-aankii kariimkaa xifdiyey oo funuun kala duwan hadda aad arkayso inaad markhaati ka ahaydeen inay soo bandhigahayeen waxaa la rabaa horay in loo wadeen gadaal loo celin haddii ilaahay idmo dufcadan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxdo madrasada anwaar ee xerada xagar dheer tan iyo markii la asaasay